بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan boqol iyo afartan hadaf oo maraykanka uu ku beegsaday gudaha iiraan saacadihii lasoo dhaafay iyo xukuumadda dahraan oo weeraro xooggan ku qaaday saldhigyada ciidanka maraykanka ee waddamada khaliijka maamulka gumaystaha yuhuudda oo sii wada handadaadiisa ku aadan turkiga doonayana inuu meesha ka saaro cilaaqaadka ka dhexeeya washington iyo ankara haddaba maxay yihiin qodobada uu cugsanayo arrintaasi netanyahu walaac xooggan oo ka dhex jira hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a iyo xubnaheeda oo walaac ka muujinaya faragelinnada uga imaanaya trump laga soo bilaabo duniska ilaa moscow sidee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yukrein ay u beddeleen miisaanka dagaalka ee bariga qaaradda yurub gudaha maraykanka oo uu ku soo badanayo ismidaaminta ay samaynayaan dadka ameerikaanka ah iyo tirakoobyo soo baxay oo muujinaya heerka ay gaadhsiisan tahay isdilka dadka ameerikaanka ah qodobadaas kuwo kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
wahagaag dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom ugu horreynna waxaan eegi doonnaa xiisadda bariga dhexe diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo xooggan waxay ka geysteen gudaha iiraan washington waxa ay sheegteen in ka badan boqol iyo afartan hadaf ay beegsatay halka iiraan ay sii wado weerarada ay ka geysanayso waddamada khaliijka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda mandiqadda waxaa warbixintan inoogu soo koobaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centicom loo yaqaano ayaa ku dhawaaqay in uu soo gebagabeeyey wareeg cusub oo duqeymo militari ah oo lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala iiraan waxauu sheegay in la weeraray ku dhowaad boqol iyo afartan goobood oo militari oo ku yaala gudaha iiraan dhanka kale ilaalada kacanka islaamiga ah ee iiraan ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen saldhigyo iyo xarumo militari oo maraykanku uu ku leeyahay dalal ka tirsan oo gobolka iyadoo xiisaddan ay sii xoogeysatay kadib markii iiraan ay ku dhawaaqday xiritaanka marinbiyoodka hormuus duqaymaha maraykanka centicom ayaa bayaan ku sheegtay maantoo axad ah inay dhammaystirtay wareeggii ugu dambeeyey ee howlgallada militari ee ka dhanka ah iiraan iyadoo tallaabadaas ku tilmaantay jawaab ay ka bixisay weerar iiraan ay ku qaaday markab ganacsi oo marayay marinbiyoodka hormuus waxay sheegtay in ciidamada maraykanku ay adeegsadeen gantaalo si saxa loo hago diyaaradaha dagaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka iyo maraakiib dagaal si ay u beegsadaan goobaha gantaalada xarumaha daroonka awoodda ciidamada badda bakhaarada rasaasta shabakadaha isgaarsiinta iyo goobaha ilaalinta xeebaha centicom waxay intaasi ku dareen in saddexdii habeen ee lasoo dhaafay la duqeeyey in ka badan saddex boqol oo bartilmaameed oo ku yaala gudaha iiraan iyadoo ujeeddadu tahay in la wiiqo awoodda tehraan ee ay ku khatar gelin karto maraakiibta ganacsi ee mara marinbiyoodka hormuus waxay sidoo kale sheegtay in tan iyo horaantii bishii mey ay ciidamada maraykanku sugeen in ka badan siddeed boqol oo markab oo ganacsi iyo ku dhowaad afar boqol oo milyan oo fuusto oo shidaal ceyriin ah inay si nabad ah uga gudbaan marinka wargeyska wall street journal ayaa soo xigtay sarkaal sare oo maraykan ah oo sheegay in weerarka cusub ee duqeymaha uu aada uga ballaarnaa kuwii la fuliyey toddobaadkii hore marka loo eego tirada bartilmaameedyada iyo baaxadda juqraafiyadeed ee la beegsaday sarkaalkan maraykanka ah ayaa sheegay in ujeeddada howlgalladu tahay in tehraan loo diro fariin cad oo ah in maraykanka uu iiraan kula xisaabtami doono weerar kasta oo lagu qaado maraakiibta ganacsi iyo xorriyadda maraakiibta ee marinbiyoodka caalamiga ah ee hormuus iiraan oo xirtay marinbiyoodka hormuus duqeymahan ayaa yimid kadib markii ilaalada kacaanka iiraan ay ku dhawaaqeen in marinka hormuus la xiray ilaa amar dambe iyagoo sheegay in maraakiibta isku dayda inay maraan waddooyin aysan ogolayn ay fargelin ku yihiin maamulka marinka ciidamada badda ee iiraan ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin maraakiibta inay maraan marinka ilaa waxa ay ku tilmaameen faragelinta maraykanka ee gobolka ay dhammaanayso wakaaladda wararka ee faris ayaa sheegtay in ciidamada badda ee iiraan ay gantaal nooca kruuska ah ku dhufteen markab ay ku eedeeyeen inuu jebiyey awaamiirta kadib markii uu iska dhigi tiray digniino horey loo siiyey sidoo kale warbaahinta oxios ayaa soo xigatay sarkaal maraykan ah oo sheegay in iiraan ay gantaal ku dhufatay markab ganacsi oo isku dayayey inuu ka gudbo marinka hormuus taasoo dhaawac gaarsiisay markabkaas kadib iiraan waxay maraykanku ku eedeysay inuu isku dayay inuu ku khasbo cumaan inay furto marinbiyood ay ku tilmaantay sharci darro oo ku yaala koonfurta marinka hormuus iyadoo sheegtay in iskudayga lagu fashiilay jawaab adag oo ay bixiyeen ciidamada badda ee iiraan goobaha la beegsaday ee iiraan telefishinka dowladda iiraan ayaa sheegay in ciidamada maraykanku toddoba gantaal ku garaaceen saldhigyo military oo ku yaala gobolka busheer shan gantaal ay ku dhufteen deegaanka dayr afar gantaal ay la beegsadeen asaluyeh waxaa kaloo ay sheegeen in in ka badan toban qarax ay ka dhaceen halkaa lagu magacaabo jaaska laba qarax laga maqlay agagaarka jabhaar shan qarax ay ka dhaceen halkaa lagu magacaabo dayr shan qarax oo kalena ay ka dhaceen bandardayr afar qaraxna laga maqlay asaluyeh saddex qaraxna laga maqlay magaalada busher waxaa sidoo kale la maqlay laba qarax oo ka dhacay sirig kadib markii gantaalo ay ku dhaceen buuraha ceebta u dhexeeya sirig iyo tuulada tahrooyi wakaalada meher ayaa tilmaantay in qaraxyo laga maqlay sidoo kale jasiiradda qasham taasoo muujinaysa in duqeymuhu ku fideen qaybo badan oo xeebaha koonfureed ee iiraan ka mid ah dhanka kale iiraan waxay ku dhawaaqday inay weeraro ku ekeysay saldhigyo iyo bartilmaameedyo maraykanka uu leeyahay oo ku yaala dalal kala duwan oo gobolka ah afhayeen u hadlay ciidamada iiraan ayaa sheegay in dalkoodu si adag u difaaci doono xuquuqdiisa ku aadan marinbiyoodka hormuus isagoo maraykanka ku eedeeyey inuu qalqal gelinayo ammaanka gobolka gudoomiyaha baarlamaanka iiraan iyo madaxa kooxda wadaxaajoodka maxamed baaqir khalibaaf ayaa bartii saxa ee x twitter ku qoray waxaa dhammaaday xilligii heshiisyada hal dhinac laga go'aamin jiray washington waa inay ballanqaadyadeeda fulisaa ama ay bixisaa qiimaha ka dhalanaya weerarada iiraan iiraan waxay sheegtay inay gantaalo balastiig ah ku weerartay saldhigga ciidamada cirka ee amiir xasan ee urdun iyadoo intaasi ku dartay inay burburisay xarun talis iyo hangaro ay yaaliin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo m q sagaal sidoo kale waxay sheegtay inay weerartay xarumaha zaadka iyo goobaha shidaalka ee dekedaha duqum ee cumaan kuweydna ay ku beegsatay xarumo military oo maraykanku leeyahay oo ay ku jiraan nidaamyada difaaca hawada bakhaarada rasaasta iyo goobaha raadaarka baxrayn waxay ku weerartay nidaamyada isgaarsiinta iyo raadaarada ciidamada maraykanka iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iiraan waxay kaloo sheegtay in weeraradani ay jawaab u yihiin duqeymihii maraykanka ee gudaha iiraan ka dhacay waxayna uga digtay washington in haddii weeraradu ay sii socdaan ay la kulmi doonto jawaab ka sii adag midda hadda lala egtay xiisadda oo sii kordhaysa xiisaddan ayaa timid waxyar kadib markii hogaamiyaha sare ee cusub ee iiraan mujtamac khabanaay uu ku hanjabay inuu ka argudan doono dilka aabihii cali khamnaay iyadoo dagaalka u dhexeeya tehraan iyo washington uu sii xoogeysanayo tan iyo markii uu bilowday siddeed iyo labaatankii februaayo muddooyinkii u dambeeyey iiraan waxay ku adkeysanaysay in maraakiibtu ay la soo xiriiraan ka hor inta aanay marin marinbiyoodka hormuus halka maraykanka uu diiday hanaan iiraan siinaya awood gaar ah oo ay ku maamusho isu socodka maraakiibta dhacdooyinkan ugu dambeeyey ayaa waxay halis gelinayaan mustaqbalka heshiiskii safgaradka ahaa ee bishii hore iiraan iyo maraykanka ay ku gaareen dhexdhexaadintii bakistaan iyo qatar ay wadeen kaasoo dhigayey in dib loo furo marinka hormuus lana xaqiijiyo marin ammaan ah oo maraakiibtu isticmaali karaan iyadoo labada dhinacba hadda ay isku eedeynayaan jebinta heshiiska war goridhow lagu daabacay warbaahinta caalamka ayaa sheegaysaa warbixin ku salaysan xogta raadraaca duulimaadyada oo muujisay in tan iyo waa berigii axadda ee maanta siddeed iyo toban diyaaradood oo militari oo maraykan ah ay ka howlgalayeen hawada sare ee marinka hormus iyo nawaaxigiisa howlgalku waxa uu dhacay iyadoo ay sii xogaysanayaan iska hordhimaadyada militari ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan islamarkaana ilaalada kacaanka iiraan ay ku dhawaaqeen xiritaanka marinka ilaa iyo amar dambe diyaaradaha la arkay waxaa ka mid ah diyaaradaha shidaalka ku shubaa kuwo kale inta ay hawada ku jiraan diyaarado roondo iyo sahmin badeed isugu jira iyo diyaarado qaabilsan digniinta iyo kormeerka hawada sare dhaqdhaqaaqan cirka ayaa muujinaya in ciidamada maraykanku ay xoojiyeen la socodka dhaqdhaqaaqa militari ee marinka hormuus taageerada diyaaradaha dagaalka iyagoo shidaalka ku siinaya hawada sugidda amniga maraakiibta iyo isu socodka badda ee marinka istaraatiijiga ah marinka hormuus waa marin aada muhiim ugu ah ganacsiga tamarta dunida waxaana qayb weyn oo shidaalka caalamka laga dhoofiyaa ay ka gudubtaa halkaasi sidaa daraaddeed korarka duulimaadyada militariga iyo xiritaanka marinka waxay sare u qaadeen walaaca ku saabsan amniga gobolka iyo saamaynta uu ku yeelan karo suuqyada caalamiga ah بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay daabaceen wargeysyada ka soo baxa caalamka waa kan walaalkeen ilyas bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan wargeysyada qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa maxay yihiin qodobada uu cuskanaya netanyahu si maraykanka uu ugu muujiyo in turkigu uu halis ku yahay amnigooda ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa si isa soo taraysa uga digaya maraykanka in turkigu uu halis ku yahay amniga iyo isku dheelatirka awoodda bariga dhexe sida lagu sheegay maqaal lagu daabacay wargeeska foreign policy islamarkaana uu qoray cilmibaare asmil barmed oo u dhashay dalka ingiriiska netanyahu waxa uu si gaar ah uga walaacsan yahay tallaabada uu doonaya in trump uu turkigu kaga iibiyo diyaaradaha dagaalka casriga ah ee f soddon iyo shan netanyahu waxa uu aaminsan yahay in haddii turkigu uu helo diyaaradahan ay si weyn u bedeli doontaa awoodda militari ee gobolka islamarkaana ay saameyn ku yeelan kartaa awoodda sahaynada ee muddada dheer ku lahayd bariga dhexe waxa uu sheegay cilmi baaruhu in arrintan uu netanyahu kala hadlay madaxweynaha maraykanka donald trump marar badan isaguna uga digay in heshiiskan uu dhaawici karo dheelatirka ciidamadooda ee gobolka trump dhankiisa waxa uu yareeyey walaacaasi isagoona iska indhatiray hadallada dhanka talaabiib ka imanaya muddooyinkii lasoo dhaafay wuxuuna shirkii nato ee dhacay uu ku sheegay in turkigu uu heli doono diyaaradahaas waxayna ankara iyadoona dhankeeda ay celisay nidaamkii difaaca cerka ee ay sannaddii ka soo iibsatay dhanka ruushka ee s kaasoo uu maraykanku ka qabayey walaac daran maqaalku waxa uu sheegay in xidhiirka turkiga iyo yuhuudda uu sii xumaaday tan iyo dagaalkii khaza netanyahuna waxa uu ku eedeeyey ankara in ay qaadatay mowqif aysan horay uga baran intii cilaaqaadka ay lahaayeen islamarkaana siyaasaddeedu ay noqotay mid si cad uga soo horjeeda danahooda warbixintu waxay tibaaxaysaa in netanyahu uu cuskanayo wakhti xaadirkan si maraykanka uu ugu qanciyo in turkigu uusan u qalmin helitaanka diyaaradaha f soddon iyo shan qodobo ay ka mid yihiin in turkiga uu xiisad qaraar uu kula jiro gariiga waxa uu doono ayuuna ku samayn karaa diyaaradahan ayuu yidhi benyamin netanyahu sidoo kale khilaaf daran ayaa kala dhexeeya ayuu yidhi ankara waddamo badan oo ka tirsan isbahaysiga nato balse arrimahaas iyo kuwo kaleba welima aysan u suuragelin sahaynada in maraykanka ay ku qanciyaan in tallaabadan uu ka istaago oo uusan diyaaradahan siin turkiga waxayna xukuumadda netanyahu hadda gudaha maraykanka ka wadaa olole ay lacag badan ku fangaraynayso si ay u hor istaagto in heshiiskan la saxiixo gabagabadii maqaalku waxa uu sheegayaa in iibinta diyaaradaha f soddon iyo shan ee turkiga ay dhab ahaantii beddeli karto isku dheelatirka awoodda jihooyin badan wuxuuna maraykanku xitaa sheegay in motorada diyaaradahan uu gacanta u gelin doonaa ankara taasoo ah awood dheeraad ah oo ay xukuumaddan u heli doonto isticmaalka diyaaradahan haddeen intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa walaac ka dhex jira hay-adda c i e da maraykanka iyo shaqaalaha hay-addan oo muujinaya baqdin ay ka qabaan faragelinta qaar ee trump uu samaynayo sahno gudaha oo ay samaysay hay-adda sirdoonka ee c i e da ayaa muujiyey in shaqaalo badan ay ka walaacsan yihiin cadaadiska uu ku hayo trump tan iyo markii uu ku soo ragaalceliyey kursiga xafiiska aqalka cad janawari warbixin lagu daabacay majallada the atlantic ayaana lagu sheegay in howlwadeenno badan oo ka tirsan c i e da lagu qasbay in natiijooyinka howlgalladooda ay u diyaariyaan qaab waafaqsan rabitaanka trump halkii ay ku salayn lahaayeen xaqiiqooyinka ay xogaha sirdoonku muujinayaan warbixintu waxay soo xiganaysaa rey klein oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa c i e da wuxuu ninkan sheegay in waxa ugu muhiimsan ee shaqada sirdoon ay tahay soo bandhigidda xaqiiqada shaqada markaasi la hayo si aan loo marin habaabin ayuu yidhi shaqaalaha balse taasi waxa uu doonayaa trump in laga fogaado shaqaalaha qaarkood ayaa dhaliilay agaasimihii hore ee sirdoonka qaranka tulsi gabaret waxay sheegeen in ay qaadatay go'aanno siyaasadeed oo uu trump doonayey tusaale ahaan waxay xilka ka qaaday laba mas-uul oo sarsare kadib markii ay diideen in ay beddelaan warbixinno ay ku sheegayeen in dowladda venezuela aysan wax xiriir ah la lahayn kooxaha gaangiska ee ka ganacsada daroogada waxay haweeneedan doonaysay in warbixinta ay labadan sarkaal u diyaariyaan qaab waafaqsan doonitaanka trump balse waa ay ka dhaga adeegeen natiijadii ka soo baxda ayaana ahayd in shaqada ay ka ciirisay iyadoo maqlaysa danaha trump sidoo kale waxay shaqaalaha c i e du ka soo horjeesteen tallaabooyin ay qaaday tulsi oo ay xasaanadda kaga xayuubisay tobannaan mas-uul oo ka tirsanaa hay-addan waxaana ku jiray sarkaalkii baaray eedeymihii faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka sannaddii arrintan oo uu marar badan ku tilmaamay trump mid been abuur ah iyo in loogaga soo horjeeda in kursigu uu ku guulaysto warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in trump marar badan uu ku eedeeyey hay-adaha sirdoonka maraykanka oo ay ku jirta c i e da in ay soo saaraan warbixinno aanan taageerin aragtidiisa taasoo bannaanka keentay sidoo kalena marag madoonto ka dhigtay in waxa walaac iyo jahwareer ka dhex jira c i e da ay sabab u tahay aragtida trump ee u adeegaysa danihiisa gabagabadii caqabad la mid ah midda ay la kulmaysay c i e da ayay wajahaysaa hay-adda sirdoonka difaaca maraykanka warbixintu waxay xustay in xilka laga qaaday agaasimihii hay-addan jeffrey crusi kadib markii warbixin uu diyaariyey uu ku sheegay in weeraradii maraykanka ee xarumaha nuyukliyeerka iiraan ay dib u dhigeen shaqadii halkaasi ka socotay keliya muddo kooban oo ay hawshu dib u bilaaban karto hadalkaas oo gebi ahaanba ka duwanaa midkii trump uu ka hor sheegay saxaafadda oo ahaa in gebi ahaanba la burburiyey xarumahaasi laga soo bilaabo duniska ilaa moscow sidee ayay diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee yukrain u beddeleen miisaankii dagaalka waa warbixin kale oo ay daabaceen wargeysyada ibyber the economist the national interest iyo wall street journal waxaana lagu bilaabay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain ayaa galay marxalad cusub ruushku waxa uu sii wadaa iskudayga uu ku qabsanayo deegaano cusub oo ku yaalla bariga yukrain halka yukrain dhankeeda ay kordhinaysa weerarada ay ku qaadaysa gudaha ruushka iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee droniska arrintan oo si xooggan u baddashay mucaadalada dagaalka sida uu qoray wargeeska ibabar dhankiisa xukuumadda valadimir putin waxay si weyn waayadan diiradda u saaraysaa qabsashada magaalada kosyafiinka ee ku taalla gobolka duneske magaaladan waxaa loo arkaa meel muhiim ah sababtoo ah haddii ruushku uu qabsado waxaa u sahlanaanaysaa in uu u gudbo magaalooyinka kale ee waaweyn sida slofansk iyo kramatorsk ee yukrain ciidamada yukrain ayaa dhankooda isku dayaya in ay ka hortagaan doonitaankan ka dhex guuxaya ruushka saraakiil iyo khubaro milatari oo yukrainiyiin ah ayaana sheegay in ciidamada ruushka ay tallaabadan muddooyinkii dambe kala kulmayeen khasaare xooggan warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in ruushku uu mararka qaarkii sheegto guulo aanan si buuxda loo xaqiijin oo qabyo ah tusaale ahaan putin ayaa sheegay in magaaladan ay qabsadeen balse dhiggiisa zelenski ayaa beeniya hadalkaas macadka daraasaadka dagaalka ee maraykanka ayaa isagana sheegay in sheegashadaas aysan waafaqsaneen xaaladda dhabta ah ee goobta dagaalka dhanka kale majallada the economist waxay sheegtay in dagaalku uu isbeddel xooggan ku yimid markii ay horumar xooggan sameeyeen diyaaradaha droniska ee ay adeegsadaan ciidamada yukrain waxay xogtu tibaaxaysaa in weerarada droniska ee kiyef ay si xooggan waqtixaadirkan u gilgilayaan gudaha ruushka waxaana la beegsaday xarumo shidaal iyo goobo muhiim ah taasoo sababtay shidaal yari internetka oo ka go'o goobo fara badan iyo xaalado kale sahan laga sameeyey gudaha ruushka ayaa muujiyey in boqolkiiba konton iyo shan dadka raashiyaanka ah ay waqti xaadirkan walaac ka qabaan xaaladda waddanka iyo weerarada xooggan ee ay fulinayaan diyaaradahan halka sanadkii hore ay tiradan ahayd ku dhowaad ilaa boqolkiiba afartan wargeeska wall street journal waxa uu dhankiisa isagana sheegay in horumarka ciidamada ruushka ee furimaha dagaalka uu noqday waayihii dambe mid gaabis ah qaar ka mid ah qobarada ruushka ayaana aaminsan in dowladda putin ay mustaqbalka ku qasbanaan doonto in askar badan ay si qasab ah u qorata maadaama ciidamada hadda jooga ay yihiin kuwa la kulmiya daal iyo dhaawacyo xooggan warbixin kale oo lagu daabacay national interest ayaa lagu sheegay in dagaalku uusan saameyn ku yeelan oo keliya ciidamada ruushka balse uu dhaawacay dhaqaalihii dalka lacag badan ayaa lagu bixiyaa dagaalka dakhliga saliidda iyo gaaska ayaana hoos u dhacay waayihii dambe waxaana sidoo kale yaraaday shaqaalihii xirfadda lahaa halka cunaqabateennada reer galbeedkana ay sii kordhinayaan culayska dhaqaale ee jira si kastaba ha ahaatee waxay gunaanadkii wargeysadan yidhaahdeen labada dhinac midna waqti xaadirkan awood uma lahan in dagaalku uu si deg deg ah ku soo afmeero taasi waxay muujinaysaa in xiisaddu ay muddo dheer qaadan doonto islamarkaana cirka ay sii geli doonaan khasaaraha milatari dhaqaale iyo rayad ee ay la kulmayaan darafyadan hardamaya guud ahaana dhegaystayaal waa naga intaa wargeysyada iyo milicsigii aan ku sameynaynay warbixinadii ugu muhiimsanaa ee ay daabaceen saacadihii lasoo dhaafay aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waxaa gudaha dalka maraykanka ku soo badanaya ismidaaminta ay samaynayaan dadka amerikaanka ah iyadoo tirakoobyo soo baxay ay muujinayaan heerka uu gaarsiisan yahay isdilka ka dhacaya gudaha maraykanka warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaadis cabdiqaadir maraykanka waxaa lagu tiriyaa dagaalka ugu horeeya dunida dhinaca horumarka dhaqaalaha teknolojiyadda iyo adeegyada caafimaadka hase ahaatee dalkaas waxaa muddo dheer ka taagnaa dhibaatooyin kala duwan oo dalkaas kala siman yahay waddamo badan kuwaasoo si aamusnaana ugu sii fidayay dalkaasi misena ka mid ah wejiyada madow ee aysan shaashaduhu soo qaban waxaa ka mid ah waxyaabaha walada la dhacayo dalkaas balse aysan kaamaraduhu soo gudbeen faqriga jahliga dhimashada ka dhalata mukhadiraadka isdilka dadka amerikaanka ah iyo ismiidaaminta iyadoo ah in qofku si baraar ah nafta isku dhaafiyo waxaan hore uga soo hadalnay waxay gaaladu ugu yeedhaan meersi kiilin ama alqatlu raxiim waxaan qeexnay halka ay ka timid erebixintaas iyo falalka noocan ah inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka la ildaran yihiin mid ka mid a shucuubta ugu badan ee casrigan ku faana horumarada teknolojiga dhaqaalaha iyo dhanka caafimaadka haddana weli kasoo kabsan la mashaqooyinka muddada tobanaanka sano ah ka taagan dalkaasi inkastoo dunidu inta badan diiradda saarto cudurrada faafa dagaalada iyo shiraalka haddana ismiidaamintu waxaay noqotay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhimashada kumanaan qof oo amerikaan ah sannad kasta siday muujinayaan xogihii ugu dambeeyey xarunta xakameynta iyo ka hortagga cudurrada ee maraykanka ee loo soo gaabiyo c d c sanadkii labada kun afar labaatanka waxaa ismiidaamiyey afartan sideed kun sideed boqol labaatan iyo afar qof tiradan inkasta oo xer ka hooseyso tii sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii oo ahayd afartan sagaal kun saddex boqol lix iyo toban qof haddana waxaa weli ka turjumaysa heer aad u sarreeya oo muujinaya in dhibaatadu aysan weli xal waara helin si waliba loo kordhiyo cilmi baarisyada oo lagu bixiyo lacago malaayiin dollar ah marka la eego tirakoobka celcelis ahaan ku dhowaad boqol soddon iyo afar qof ayaa naftooda soo afjara maalin kasta marka la joogo gudaha maraykanka taasoo macnaheedu yahay in saacad kasta ay dhacaan dhowr kiis oo ismiidaamin ah waxaa intaas dheer in saacad kasta oo qofku ismiidaaminayo ay jiraan boqolaal kale oo isku daya ama si dhab ah uga fikira inay naftooda dilaan diraasaadka caafimaadka ee gudaha dalka maraykanka waxa ay muujinayaan in raggu ay aad uga badan yihiin dumarka marka la eego dhimashada ismiidaaminta raggu waxaa isdilkooda qiyaastii saddex ilaa afar jeer uu ka badan yahay ismiidaaminta dumarka inkastoo haweenka ay mararka qaarkood sameeyaan iskudayo badan khubaradu waxay arrintan ku macneeyeen in ragga inta badan ay isticmaalaan habab si kama dambaysa ay nafta isaga jarayaan sida qoryaha helitaanka hubka fudud ee lagu tilmaamaa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sare u qaada heerka ismiidaaminta ee maraykanka in ka badan kala bar dadka ismiidaamiya waxa ay adeegsadaan qoryo sida uu ka markhaati kacayo daaci muslima oo ku soo noolaa wax badan gudaha waddamada reer galbeedka dhanka kale caafimaadka maskaxda ayaa la sheegaa inuu qayb ka yahay saldhigyada dhibaatana ka dhalato dad badan oo ku kacay isdilka waxaa soo wajahay niyad jab daran walwal joogto ah cudurrada dhimirka ama dhibaatooyin la xidhiira mukhadiraadka iyo khamriga mararka qaar qofku waxau la kulmaa dhowr dhibaato oo iskumar ah sida shaqola'aan diin burbur qoyska ama kelinimo kuwaas tartiib tartiiba u saameeya maskaxda ilaa uu qofku waayo rajada nolosha mid ka mid a arrimaha ay khubaradu si weyn uga digayaan waa go'doominta bulshada cilmi baarisada waxa ay muujinayaan in qofka aan lahayn xiriir qoys oo dhow saaxiibo oo ku kalsoon yahay ama bulsho oo la falgalo uu u nugul yahay niyadjabka iyo ka fikirka ismiidaaminta taasoo keentay in dhallinyaradu ay ka mid noqdaan kooxaha ugu nugul falalka ismiidaaminta dhacdooyinkan waxa ay maanta ka mid yihiin sababaha ugu waaweyn ee dhimashada dadka da'du u dhexayso toban ilaa afartan afar sano sidoo kale mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee ku riixaa dadka Amerikaanka inay ku kacaan falalka isdilka waa maqnaanshaha adeegyada aasaasiga ah oo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalkaasi laga soo diiwaan geliyey waxaa jira kala duwanaansho muuqda u dhexeeya gobollada Mareykanka gobollada miyiga ayaa inta badan laga soo calaamadeeya heerarka ugu badan ee ismiidaaminta taasoo ka sarreysa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi khubaradu waxa ay sabab uga dhigan arrinkan helitaanka adeegyada caafimaadka ee muhiimka u ah maskaxda oo yaraada fogaanshaha xarumaha caafimaadka iyo helitaanka hubka oo aad u badan si kastaba ismiidaamintu ma ahan oo keliya mid la xiriirta caafimaadka balse waa dhibaato taabanaysa qoysaska bulshada iyo dhaqaalaha dalka maraykanka qof kasta oo naftiisa waaya waxa uu saameeyaa qoys ama waxa uu ka tagaa carruur uu waalid u ahaa ama bulsho dareemaysa khasaaraha qofkaasi inkastoo maraykanku leeyahay awood dhaqaale iyo mid caafimaad oo aad u weyn haddana tirooyinka sannadlaha ee ismiidaamintu waxay caddaynayaan in horumarada maadigah aysan marnaba damaanad u ahayn xasiloonida maskaxda dadka gaalada amerikaanka ah iyo farxadda bulshada dalkaasi xoogihii ugu dambeeyey waxa ay muujinayaan in heerka ismiidaaminta uu waxay hoos u dhacay sannadkii labada kun afar labaatanka marka la eego labada kun saddex iyo labaatankii hase yeeshee dhimashadu waxay weli tahay ku dhowaad konton kun oo qof sannadkii waxaana ay muujinaysaa baaxadda dhibaatada ay ismiidaamintu ku hayso dadka Amerikaanka ah ugu dambeyn sidee islaamku uu caadadan foosha xun uga badbaadiyey dadka muslimiinta ah waa su'aal isweydiin mudan oo keensanaysa in qof weliba uu si dhow isu dultaago ka muslimiin ahaan islaamku waxa uu diradda saaray ilaalinta danaheena iyadoo uuna hagayo qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam sharcadu waxay u timid ilaalinta danaha aasaasiga ee bani aadamka waxaana ay culimmadu arrinkaas magac ahaan ku idlaaqaan shanta ujeeddo ee waaweyn ama alkuliyaat alkhams waxa ay kala yihiin ilaalinta diinta nafta caqliga nasabka iyo maalka shantan qodob ayaa saldhig u ah dhammaan axkaamta shareecada maadaama ujeeddada ugu weyn ee sharcigu tahay inuu xaqiijiyo maslaxadda dalka kana ilaaliyo wax kasta oo dhaawacaya noloshooda adduun iyo aakharaba sidaas darteed awaamir kasta oo shareecada ku soo arooray ama reebitaan kasta oo ay wax ku mamnuucday waxaa si toos ah ama si dadbanba ula xiriira ilaalinta mid ama in ka badan oo ka mid ah shanta ujeeddo ee waaweyn marka la ilaaliyo diinta nafta caqliga nasabka iyo maalka waxaa ku hirgelaa amniga bulshada cadaaladda xasiloonnida iyo horumarka ummadda sidoo kale waxaa yaraada dembiyada fasaadka iyo khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka dhasha iyadoo la dhowraya xuquuqda qofka iyo tan bulshada labaduba sidaas awgeed culimmada islaamku waxay ku tilmaameen shantan arrimood inay yihiin tiirarka ay ku taagan tahay nolosha qofka muslimka maadaama burburka midkood uu horseedi karo qalalaaso saameeya qofka qoyska iyo bulshada oo dhan waana taas mid aan uga duwannahay dadka gaalada ah بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guudahan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى